بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبي حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح kitaabkii mawduuladii waxaa iyada ahayd baan ku soo dhex jirnay wuxuu inooga hadlay mabxadkii ugu dambeeyey saxaabada iyo qadarka ay leeyihiin iyo waajibka kaga aadan ummadda inteeda kale halkan wuxuu ka galay oo beydkan uu kaga hadlayaa ugu horeeya darsigeena maanta masale la yidhaahdo al-iimaanu bilqadar ilaahay qadarkiisa subxaana wa tacaala in la rumeeyo masaladaasuu meesha kaga hadlaya wuxuu uhi marka sheekhu wabilqadari wa ayqin yaqiini oo si hubaala u rumee bilqadari qadarkii yaqiini qadarkii almaqduuri ee la qadaray waxaa yeelay fa inahu isagu dicaamatu ciqdi diini diinka kuushiisa taxan tiir dhaxaadkeeda wey diinta taxan tixda macnaha diinta taxan ee macnaha goboladeedu iyo noocyadeedu isdaba yaallaan tiirka ay ku taagan tahay wey waddiinu diinkiina afyaxu waa mid waaseco gudaweyn waxyaalo badan baa diinka soo galaya waa gudaweyn wuxuuna yidhi ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa uu qadaray yaqiin waa rume yaqiinta waxaa la yidhahdaa waa rumaynta haddana shaki uusan ku jirin maa mujarad alimaan way ka way ka xoog badan tahay yaqiinigu yidhi si hubaala u rume maxaa yeelay in la rumeeyo qadarka in la rumeeyo diinta tiir tiirarkeeda waaweyn ka mida wuxuu ka dhigay marka inay diintu tahay sidii kuul taxan oo kale kuul taxan oo diinta gobolladeeda iyo masaa-isheeda bu wuxuu ka dhigay sidii iyada oo kuul ku taxan xadhig ku taxan oo kalea xadhigga markay ku taxan tahay way kala waaweynta qeybaheeda ugu waaweyne tiirka ah buu ka mid tahay aliimaanu bilqadar uu ka mid yahay diinkuna waa gudawan yahay buuri wadiinu afyaxu masalada marka aliimaanu bilqadar qadarkoo la rumeeyo bimacnaa waxaa laga wadaa mabaadi'da waaweyn ee diinta islaamku ay ku taagantahayba waxaa ka mid a inuu ruuxu rumeeyo wax kasta oo dhacaya in ay ahaayeen wax horay u qorshaysnaayo ilaahay horay u qoray aawiddaa isagaa qur-aankuna ilahi subxana wa tacala waa ku sheegay inaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar shay walba waan abuurnay waxaan ku abuurnay qadar iyo qiyaas horey u qorshaysnaa qorshihii hore uu qorshaysnaa unbaana lagu abuuray aayado badanoo macnaha lagu alla subxaana wa tacaala ku sheegay shay walba inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray rasuulkeenana salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka fii saxiixi muslim cabdullaahi bni camr bni caas uu warinayo ayaa nabigeena sal ly slam wuxuu yihi kullu shayin biqadar xata alcajzu waalkays buu nabir sal ly slm shay walba ilaahay qorshihiisuu ku imaanaya ilaahay baa horey u qadaray qadarkiisiiyo qorshihiisuuna ku imaanaya xataa caajiska iyo waxyaabaha xaaladaha ruuxa ku imaanaya mar waa caajisaya mar waa firfircoon yahay mar waa daallan yahay mar wuu nashaad buu leeyahay xataa xaaladaha iyagaa way qadarnaayeen wax horay u qorshaysnaa way macna wax yacni duurka iska bilaabanaya ma ayib arrinta iyada marka tiirarka iimaanka ee lixda ah bay ka mid tahay xadiidkii fi saxiixi muslim min xadiidi cabdullaahi ibn cumar can abihi cumar xadiiskii dheeraa waa kii dhihi jiray yani waxweeyaan ama xadiidkii cumar bin khataab radi allahu canhu malakul jibriil markuu u yimid nabiga sal alay slam waa kii dhihi jiray akhbirnii can iliimaan bal iimaanka iga warran buu nabiga ku yiri sal alay slam jibriil baa weydiiyey nabigu wuxuu ku jawaabay sal alay slam aliimaanu an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره آه. وتؤمن بالقدر إلى القدر كرميسو كيس خير كأه إلى كيس شر كأبا إلى حق إلهي كريم الهرين أقرش اسمه مبدأ روح أبوس الرمين بمعنى وحي مسلم معه بوس المبدأ الرمين وقلبي جيس أوسكو شرحين وأوسن يقينين بمعنى مسلم معه مؤمن معه ساس درادت عمر بن الخطاب مثل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم من لمن باويمت ولمن من التابعين مركز waxay yidhaahdeen meesha lada basra ka yimaadeen waxaa ka soo baxay niman qur-aanka akhrinaya qur-aankay akhriyaan diintii akhrinaya haddana waxay leeyihiin ina alamra unfun walaa qadar arrimaha dhacayo dhan waa wada bilow hadday bilow yihiin wax qorsho hore oo lasii qorsheeyeyna ma jiro niman sidaa lahoo haddana qur-aankii akhrinayaan nala joogay dheh cabdullahi bni cumar bay ku yidhahdeen cabdullahi wuxuu yidhi idaa laqiita ulaa'ika faahbirhum annii barii'un minhum wa annahum buraa'u minii kuwaa haddaad u tagtaan ood la kulantaan waxaad u sheegtaan inaan aniguna beri ka ah iyaguna beri iga yihiin inaysan yani waxba wax loo dhexeeyo ma jiro isku diinna ma jiro macana markaasaa wuxuu yihi waladii yaxlifu bihi cabdullahi bni cumar low anna liaxadihim mithlu uxudin dahaban faanfaqahu maa qubila minhu xataa yu'mina biqadar allahan naftaydu gacantiisa ku jirtaan u dhaartay midkood hadduu dahab buurta uxud la-eg u bixiyo inaan laga aqbalaynin buri ilaa uu ka rumeeyo qadarka ka rumeey xuna saas mabda asaasiya wa haddaadan rumaynin waxaad samaynayso o dhan waa hal bacaad laguma seega wax ilahay ka aqbal waxaa muslim bamatid markaasaa wuxuu yidhi wuxuu keenay xadiidkii aabihii uu ka wariyey xadiiskii haddaan sheegayna xadiidu jibriil macnaa waxa weeyaan uu su-aasha nabiga weydiiyey sal ly sl nabiguna uu ku jawaabay aliimaanu an tu'mina billahi wamalaa'ikati xadiiska hadda akhriyay xadiiskaasuu keenay macna marka waa rukni ka mid a arkaanta iimaanka arkaanta iimaanku ka mid yahay aliimaanu biqadaai illahi wa qadarihi cabdullahi bn cabaas radi allah canhu waxaa ka sugan inuu yidhi القدر نظام التوحيد بر فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده يعني يقول لي هاي توحيدك يكري لد الله و- وشيء تحل أكله شيء ذا تحل حرق أو كنت حيه إيه اسكو حيه وإلى قدر كرميسه روحي الله كلي يلا والله كلي إلي هبنيه qadarkiisana beeniya beenintiisa qadarka uu beeniyey baa waxay burinaysaa tawxiidkii uu sheeganaya yani mujarad aad qadarka beeniso tiraado waxba horay looma qorin waxba horay looma qorshaynin yani wax wax walba hadduu bilow yahay yani intaaba aada rumaysaba haddaad horay iimaan u lahayd oo tawxiid u lahayd markaasaad burburisay waawad ka takhalusay macana marka waa mabda asaasiya wa kaana amru llahi qadaran maqduran ilaahay subxaana wa tacaala arrinkiisu wax horay u qorshaysnaa buu ah wax hadda bilow ah iyo wax lagu cusub ma jiro ilaahay lagu cusub laakiin ilaahay waa cusub subhanahu wa ta'ala wax ilaahay ku cusub ma jiro horay wax walba uu sii ogaaday wax walbana uu sii qadaray rabbi subhanahu wa ta'ala saas macna wax kasta dhacaya ama waxyaalaha acyaanta la abuurayo ha noqde ee imaanaya ama waxyaalaha afcaasha ee adoomadu ay sameynayaan ha noqdeen dhammaantood way qorshaysnaayeen dhammaantood wax qorshaysan bay مبدأ مركة القضاء والقدر إلا الرمي الإيمان بالقدر وحل إذا أفر مرتبو ليه أفر مرتبو مرتبو الكبار وحويان الإيمان بعلم الله الأزلي الإيمان بعلم الله الأزلي إله علم جيسي أبوه الرئي أزلي جاءها ووحو البئن تصنع الأخري أبالي فأسوا إلى الرئيس wax walba inuu ilaahay horay u ogaa subxana wa tacaala oo intaanan kownkanba la abuurin oon samaawaad la abuurin oon dhul la dhisin oo bini aadan la abuurin oo waa waxyaalaha dhici doona ayuu ilaahay tafaasiishooda ogaa bal waxaan weli dhicin aanan dhici doonin haddii la qadaro inuu dhaco siduu u dhici lahaa buu ilahay garanaya subxana watacala shay xataa dhiciddiisu ay mustaxiil tahay oo dhici karin haddiiba laga soo qaadaba inuu dhacay siduu u dhici karo ilahay sheegi subxana watacala uu sii garanaya macana saas wey macana allah subxana wa tacala waa ka yidhi ayadda qur-aanka walow rudduu lacaaduu lima nuhuu canhu qoladii macnaha waxa weye aakharo tegey ee naarta arkay waxay odhanayaan hala la celiyo adduunka lala celiyo sooma ma dhacaysa in la celiyo maya ma dhacayso haddii la celin lahaa waxay samayn lahaayeen buu alla garanaya subxana wa tacala ugu ogyahay ma dhacayso haddii la celin maayo soo ma jeed masalan law kaana fiikum ila allahu lafasadata haddii kownkani uu ilaahyo kaloon alla ahayn leeyahay wuu fasaadi lahaa ma dhici kartaa kownkan uu ilaahyo kala yeesho oon alla ahayn wax dhici kara ma laakiin haddiiba la qadaroo la kaba soo qaad ay noqoto kaba soo qaad say wax noqon lahayn buu rabbi subxana wa tacala inoo sheegay la fasadata fasaad baa ka dhalan buu leeyahay marka cilmiga rabbi subxaana wa tacaala ee wasaca azaliga ah wuu horeeyey wax ilaahay ka cusubna ma jiro ilaahay agtiisa wax ka cusub ma jiro wax walba tafaasiishiisa ayuu ilaahay subxana wa tacaala uu koobay cilmigiisu waana kana qur-aanku meelo badan uu ku sheegay alla subxana wa tacaala uu ku tilmaamay taasi waa midda koowaad wey ayb midda labaad waxa weeye yani qad axaata bikulli shayin cilman aka qur-anka ilahi subxana wa tacala shay walba alla cilmiguu ku koobay martabada labaad martabada martabadaas wey oo shay walba oo samaysmaya ama la samaynayo ama la abuurayo ama banaanka u soo baxaya martabadii ugu horreysay uu soo maray waxaweya wuxuu ku horreeyey ilaahay cilmigiisa ogaanshaha ilahay buu ku horreeyey waa mid midda labaad waxa weeyaan al-iimaanu bilkitaaba inaad rumayso wax walba inuu soo maray qoraal soo maray oo shay walba lagu qoray looxu maxfuudka diiwaanka weyn ee makhluuqaadka dhan ay ku qoran yihiin iyo waxyaalaha dib ka imaan doonoo dhan shay walba diiwaankaasaa lagu soo qoray intaan la keenin oo la samaynin allah subxana wa tacala waa ka qur-aanka ugu sheegay wa kullu shayin facaluuhu fi zubur shay walba oy sameeyeen wuxuu ku sugnaa kutubtii buu ku qornaa fi zubur haddii la yidhahdo zuburka waxaa laga wadaa loox maxfuudka macana ama wa kullu sagiirin wa kabiirin mustatar wax yar iyo wax weynba waa qornaayeen wax yar iyo wax weynba waa qornaayeen allah subxana wa tacala meelo badan marka ku tilmaamay alam taclaw ana allaha yaclamu ma fi الsamaaءi wاlardi ina dalika fi kitaab ina dalika cala اllahi yasiir sooma ogid baa loo yidhi sooma ogid allah subxaana wa tacaala waxa dhulka dhexdiisa iyo samada dhexeeda inuu ogsoon soo arrintaasi ma ogid haawe ina dalika fi kitaab baa layidhi diiwaan bayba ku qornaayeen waxaasoo dhan diiwaan bay ku qorayeen horeyna ugu qornaayeen oo diiwaankaas muxuu yahay waa laxu maxfuudka macna ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaab musiibo kastoo dhulka ka dhacda oo idinka idin asiibta ama dhulkaba ku dhacda kitaab bay ku qornayd min qabli an nabra'ahaa intaanaan abuurin intaan la keeninba musiibadaas aynan dhicinba ay horey usii qornayd wax walba marka waa qoran yihiin waa qorshaysiin sidaas daraaddeed baa nabigeena sal ly waslam waxaa ka sugan xadiid cabdillahi bni camr bni caas oo matala waxa weye muslim uu soo saaray baa nabigu wuxu uri sal ly waslam kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bihamsiina alfa sana wa carshuhu cala almaa khalaa'iqda maqaadiirtooda alla wuxuu qoray oo looxmaxfuudka ku qoray konton san konton kun oo sano ka hor intaan samadiiyo dhulka la abuurin ila looxmaxfuudka iyo qalinka iyo qoraalka iyo baa ka horreeyey intaan samadana la dhisin dhulkana la fidinin makhluuqaadkan kale dul joogana kulligooda ka dambeeyenba goorta markaan wax la kala qorayo la kala qorsheynayo caalamkan hadda jooga la qorsheynayo waa intaan samada iyo dhulka la dhisin konton kun oo sano ka hor wax walba waa kala qorshaysnaay carshiga ilaahayna subxana wa tacala biyo korkood buu ahaa xadiidka cubaadat musaamid ee axmed tirmida ay soo saareen waa ka nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ina awala maa khalaqa allahu alqalam wixii ugu horeeya alla abuuray qalinku waa markaasu wuxuu yidhi rabbi ku yidhi qalinka markuu abuuray waa qalinka maqaadiirta waxyaalaha qorsho horay loo qorshay dhan qorayda qalinkii markuu abuuray wuxuu ku yidhi uktub qor baa layidhi qor markaasuu yidhi rabbiga maxaan qoraa waxaad qortaa baa layidhi kullu maa huwa kaa'inun ilaa yawmi alqiyaama wax kastoo imaan doono ilaa qiyaamadu intay ka dhacayso qor baa layidhi markaasuu qalinku bilaabay inuu qoro marka qoro qorashay walba macnaha xariiqo oo uu qoro ayuu bilaabay macna ilaa maalinkaasi wixii imaan doona marka tafaasiishiisu way qoray martaba walaal marka waa martabadaas martabadii hore maxay ahayd ilaahay cilmigiisuu ku hormaray shaygani martabada labaad qoraal baa la geliyey oo looxul maxfuudka lagu qoray adiga waxaad cuni lahayd waxaad intifaacsan lahayd tilaawadaad qaadi lahayd intaad neefsan lahayd yani waxa weye wax kastoo kugu saabsanoo dhan halkaasuu galay waa qorin tafaasiis waa qorin martabada saddexaad waxa weeyaan aliimaanu bilmashiica inaad rumayso ilaahay doonidiisa subxana wa tacaala shaygii horey baa loo ogaaday waana la qoray wakhtigiisii la samayn lahaa la abuuri lahaa marka la gaadho intaan lagu dhaqaaqin abuuristiisa waxaa ka hormaraysa ilaahay doonidiisa alla waa doonaya subxaana wa tacaala iraado iyo mashiica ka hormaraysa inuu doono shaygaas inuu dhaco amarba marka intaan la siinin oo aan la fulinino fuliya la dhihin ama sidaa u dhaca uusan dhihin mashiicadaa ka hormaraysa mashiicada iyadana waa inaad rumayso shay walba ilaahay doonadiisu ku imaanaya shay walba ilaahay amarkiisu ku imaanaya shay walba ilaahay iraadadiisu ku imaanaya wax iraadadiisa ka hoos baxsan ma jiro wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah xataa doonidiinna idinka aad wax doonaysaan ta ilaahay baa subxana wa tacala ay ku xidhanta haddaan alla doonidiisa xaggiisa ka imaan doonidiinna ma imaanayso haddaan ilaahay doonidiisu ayna ayna jirin idinku waxma samayn kartaan doonidda ilaahi subxaana wa tacaala baa martabada saddexaad ah doonidaasi macnaha iyadana wax badan baa ku xidhan oo macnaha waxa weeyaan shay dhici kara ma jiro in ilaahay doono way subxana wa tacaala ayib martabada waxa weeyaan saddexaad martabada afraad ee maraatibta qadarku waxa weeyaan aliimaanu biliijaabi walkhalqi inaad rumayso shaygii intaa markuu soo maray kadib ayaa la abuuray oo la keenay oo la ahaysiiyey macnaha marxalatu marxalatu alkhalqi waliijaab bay marka imaanaysa shay kasta oo marka jira ama imaan doona afartaa marxaluu soo maray afartaa martabuu soo maray cilmiga ilaahay asaliguu ku hormaray martabada labaad wuu qoray waa la qoray oo maxfuudka lagu qoray martabada saddexaad doonida ilaahay baa ku duraarsatay martabada afraadna banaanku yimid waa la soo saaray afartaa martabuu soo maray afartaa martaba waxaa la yidhahdaa maraatib alqadaai waalqadar saasay macnaha martabada ugu dambaysa marka waa martabat alkhalqi waalijaaba ayadana nusuustay leedahay allahu khaaliqu kulli shayin wa huwa calaa kulli shayin wakiil wax kasta alla midka abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun idinkana isagaa idin abuuray camalkiinana isagaa abuuray adi keliya ma adigana waa lagu abuuray waxaad samaynaysana isagaa abuuray waxaad ku kacaysana isagaa abuuray adigoo dhan abuur ilahi baa tahay subxana wa tacala allah ku abuuray marka afartaa martabo ayaa macnaha waxa weye shay kasta u soo maraa inta uusan banaanka usoo bixin marka afartaa martabo waa in la rumeeya la doonaya afarta martabo marka ahlusunna waljamaca saasay u rumaysan yahin waana sida qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen waa sida qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen way macna qolyaa marka beeniyey niman qadariye la yidhaahdo oo nabigu uu ku sheegay sal alay slam inay yihiin majuusu hadihi lumma ummaddani majuus bay leedahay nabigu sal lay slam majuusteeduna waa qadariyada qadariyadu waa nimanka qad inkiray ilaahay qadarkiisa ayaga laftooda kooxoo koox waxay yidhaahdeen ilaahay kamaba warhayaba wax adduunka ka dhacaya markuu shay u dhaco buu ka warrabaa calayhim min allahi maa yastaxiquun kuwaasi waxaa la yidhahdaa ghullaatu lqadariya la yidhaahdaayo bilowday horey jireen way baaba'een fikradoodu waa tirantay waxaa soo horay niman dambe oo qadariyada iyaguna dib ka yimid oo ilaahay inuu shay walba horay u ogaaday waa qirsanyahy shay walbana in horay loo qoray waa ogolyahy laakiin markay labada martabo ee dambe timaado bay ka doodayaan oo ama waxay ka doodayaan cumuumu mashii'at illaah ilaahay mashii'adiisa inay shay walba uu mashii'adiisa ku imaanayo bay ka doodayaanoo qaar bay ka reebayaan ay leeyihiin ilaahay mashii'adiisa ma hoos timaado oo maalan waxay odhanayaan yani waxweyaan addoonka wuxuu samaynayo addoonka wuxuu samaynayo isagaa la madax bannaan isagaana doonay isagaana sameeyey ilaahayna shaqo kuma leh imana diidi karo addoonka samaynta lafteediiyo ficilkana marxalada khalqiga marka martabada khalqiga lasoo gaarana qaar baa ka dadsa oo waxay leeyihiin afcaal lcibaad addoommada waxay samaynayaan ayagaa abuuraya oo ilaahay ma abuurin labadaa martabee dambe marka qadariyada hadda jirtay afkaartooda lasoo guuriyo labadaa martabee dambey ka doodaan labadooduba waxaweyaan dooda ay yani ka keenaanna waa dood aada u khariban wey adiga majaalaad kaley leedahay ka hadalkeeda iyo faahfaahinteeda laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in aan ogaano macnaha afartaa martabada ruuxa muslimka in la doonayo inuu rumeeyo saasaa marka diintiisu ay ku hagaagaysaa oo ku toosaysaa macnaha saas weyaan ayib inaynu rumayno ilaahay subxaana wa tacaala inuu wax walba horay u qoray wax walba horay u ogaaday wax walba horay u qorsheeyey wixiina sidii horay loogu qorsheeyey inu ay adduunka uga dhacayo inaynu sidaa u rumayno maxaa faa'iidada noogu jira faa'iidada aakhare intaan la gaadhin iyaa janno ku galayna cadaabna kaga badbaabayno faa'iido waxay leedahay adduunka ruuxu inuu mabdaca rumeeyo mooyaane noloshiisu maba maba degaysaba nolosha adduunka xataa ka qasmaysa ruux waa ka ilah qur-aan ku sheegay subxana wa tacaala yani maa asaaba min musiibatin fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir horay bay wax walba u qornaayeen una qorshaysnaayeen intaan la abuurin maxaa laga dambaysiiyey likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum wixii idin dhaafana ood weydaanna inaydaan u murgin daraaddeed oodaan u weydahaarin wixii aada heshaanna inaydaan ku kibrin daraaddeed waa saas adiga haddaad ogsoon tahay wax walba ood la kulmayso ama kula kulmaya ama ku asiibaya ama aada helayso inuu horay u qornaa haddaad heshana kibir iyo isla weynan iyo cilmigaygaan ku helay iyo caqligaygaan ku keenay iyo kartidaydaan ku keenay iyo kibir iyo isla weynan kugu bixin mayso sooma laanna waxa wax waa qorshaysnaa ilahay baa qoray subxana wa tacala waa qornaa laba gooraba dadaalkaagana kuma imaanin cilmikaa iyo aqoontaadana kuma imaanin ragannimo aad leedahay badnimo aad leedahayna kuma imaanin waxa waa qorshaysnaayeen asbaabtiin baad la timi ilahay baase qorsheeyey subxana wa tacaala kibir kugu bixin mayso talabaad weeyaane musiibo hadday kugu timaado lama filaan ah musiibadaa lama filaanka dadka wareerisay ee waashe ee qaarkood cudurrada qaadaan ee adag kugu dhici mayso limaada lianna waxaad leedahay waxna waa qorshaysnaay waaclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibaka wixii kugu dhacana marna kuma dafin wixii ku garab marana marnaba kuguma dhacen suburda qaali ma mubdaca markaad saa u rumayso wax kastoo kugu yimaada walbahaar daraaddiina cudur u qaadi maysa farax iyo bashbash iyo kala badbadasho daraaddeedna kibir iyo islayeyna kugu qaadi mayso tadan xeshana waa degan tahay carruurahaaga dhan waa iska dhexdhexaad baata waa daawo marka noloshii bini aadamka bay isu dheelitiraysaayo ila bini aadamka laba mid wey ama barwaaqada lidaysa oo kibir ku rida ama musiibada ayuu u adkaysan waayaayo markaasuu jazac iyo halac iyo inuu isdilo iyo meeshaasay la gashaa inuu mararka qaarkood uu daroogo isku dajiiraado oo halkaa ay ula foofto labadaasaa bini aadamka sidiisaba halleeya labadiiba daawadoodu waxa weeye inaad ogaato shaygani inuu qorshaysnaa oo qornaa dhihi maysa marka haddaan sida yeeli lahaa sidani ma dhacdeen haddaan alalaha halkan mari lahaa sidani ma timaadeen ila bini aadamka waxa lagu goynataa wey lowdaa wey low فإن اللو تفتح عمل شيطان من يبس العرش لو الريد شيطان بك يفري آه. يعني وحوين على لها هدان سيدا سيالي لها سيدا لما دعبين تحضر كهدان قادر لها سيدا لما تمادين ليش هاسي على لها القابين بان قصر لها هدان سيدا شنو كبورة كبورة وشيكلا عبوسي ودوسي ودمرك بلا واد سلحة لي أريد فراح تحتايا لك مركب وهو شيء فراح تحتايا لو لو لو لو لو ده فراح منا وحلو بليها وحلو الله إلا وأنا إلا من آدم باكسي وحكي صدات سويس mar haddii sidaas tahay qalbigaagu wuxuu ku degayaa shaygii mar hadduu kugu dhaco khalaas waxaad leedahay ilaahay baa qorsheeyey walacalla inay dantuda iyo maslaxaduba kugu jirtaba adigu inaad waad dhibsanaysaa laakiin dantuda kugu jirtaa dhici karta ilaahayna subxana wa tacala addoonkiisa kolba sidii maslaxada ugu jirto u qadaraa subxana wa tacala marka qadarkaasi faa'iidaasaasuu leeyahay faa'iidadu inay taagiraan ma ka dhalanaysaa qadarka rumayntiisa inaynu qadarka tala saaranoon asbaabta ka tagno inaan idhaahno wuxuu mar haddaba qorshaysnaaba sooma rabin wax walba waa qoray wax walbana waa qorshayseen wax isbedelana ma imaanayo sidii uu wax loo qorshayn buu u dhacaya hadda bas marka maxaaban isu lugeynaynaba shubhadaasaa imaan karta maxaaban isu lugeynaana waxaan macnaha isu dhigaynaa maxaan cibaado u aadaynaa maxaan salaad u aadaynaa kii janno u galayana horay u qornayd kii naar galayana horay u qornayd marka meesh meeshaan isu lugeynayna marka shubhadaasaa imaan karta macnaheedu waxa weeyaan marka layna leeyahay qadar wax walba waa qorshaysnaayo ninkii naar galaya waa qornaa ninkii janno galaya horuu u qornaa ninkii adduunka wax ku heliyo wuxuu helayo horuu u qornaa kii la dilayo waqtiga la dilayo meesha lagu dilayo horey u qorshaysnay wax isbedelayana ma jiro sidaa marka lulaah macnaheedu ma aha ha laga tago asbaabta ha laga tago ma bal waa inaad la timaado asbaabtii la timaado natiijadana ilaahay u dayso subxana wa tacaala nabigeennaa la weydiiyey salawatu rabbi wasalam aleh saxaabadu weydiiyeen sida xadiis dhowraa ku soo arooray nabigu saxaabadu waxay ku yidhahdeen fiima alcamal yaa rasuul allah afii afii amrin musta'naf am fii amrin qudira wa qudiya waxaanu samaynayno ma wax hadda bilow abaa oo annagaa bilaabayna markaanu bilowno la nimaamidnaan natiijadii sidaa aanu bilowna wax noqonaya wax hore horana ma jiro mise waxa aanu samaynayno waa wax horey u qorshaysnayo qornaa labadaa kayta markaasaa nabiga wuxu uri sal lay slm bal fiima qudira waqudiya waxaad samaynaysaan waxaad bilaabaysaan mehe waa wax horey u qorshaysnaayo horey uu loo kala qoondayey markaasaa waxa idhi fa fiima alcamal idan maxaan marka isu dhigaynaayo uga shaqaynayna marka maambarkinta iska dheeraysan wax marba haddii horey loo kala qoondeeyey sidii loo qorsheeyeyna aan waxba laga bedeli karaynin fa fiima alcamal markaasaa nabiga wuxu uri sal lay slam icmaluu fa kullun muyasaru lima khuliqa lahu camal falagu nabi sal lay slam ruux walba adduunka markuu joogo waxaa loo fududeynaya wixii loo abuuray hadduu ruuxu janno u abuuran yahayna camalkii jannadaa loo fududeynaya ofirs camalka naartuna waa ku adkaanaya waa lagu adkaynaya hadduu naar u abuuran yahayna camalkii naartaa loo fududeynaya camalka jannadana waa lagu adkaynaya adiga camal la-aan miyaad haani adduunka camal la-aan maan karta maya lanna bini aadamka asdaqu lasmaa bu nabig sal ly sl bini aadamka labada magac ee ugu run badan ee ku rumoobaysa waxa weeye hammaam iyo xaaris hammaam waa mid murug badan walbahaar badan doonid badan qalbigiisu intaa waa shaqaynaya waxbuu rabaa rabid la-aan adiga la iska joogi maya isma heli karti waa inaad wax doonto wax rabto masalada labaad weeyaana xaaris waa shaqeeye bini aadamku ma fadhiyahay taad iska fadhiisato meeshii yani lagaaga tegi ha lagugu yimaado weligaa halkaa fadhi ma lagu kari maya waa inaad wax qabato oo wax dhaqaad shar iyo khayr wuxuu doonaya ha noqdo kolleyyo kolley marka fadhiisanmaysaane wixii laydiin abuuray unbaana laydiin fududeyni camalka la imaado nabigu salawatu rabbi shaqeeya saas macana shaqeeya markaasaa nabigu uu sii sharxay salawatu rabbi wasalam caleyh wuxuu yihi faman kaana min ahli sacaadati yasarahu allahu licamali ahli sacaada ninkii ka mida dadkii ahlu jannada ilaahay liibaanta u qoray camalka dadka liibaanta ayaa camalkooda loo fududeeyaa waman kaana min ahli shaqaawa yasarahu licamali ahli shaqaawa ruuxii ahlu naarana ahlu naarka camalkooda iyo dhaqankooda iyo caqiidadooda loo fududeeya waa adigaa arkayaba dadka qaarna inay cibaadaystaan bay noloshooda ku jirtaa oo ay ku ladan yihiin oo u fudud dadka qaarna inay ilaahay ka tagaan oy gaaloobaan oy xumaan ku kacaan baa u fudud khayrkuna waa ku adag qaar baa waxaadan ku kara warin masaajid intaad kusoo leexato laba ragcadood ku tuko kaana adigoo yidhi samada fuul samada fuul baa u dhaantay inaad ku kalifto laba ragcadood tuko samada fuul baa u dhaantay midna inaad tidhaahdo rabbigaa caasi oo zinayso samada inay kusoo dilayso baad moodaaba sooma mid walba marka dhinac baa loo foofiyey kanna meel baa lagu wadaa kanna meel baa lagu wadaa marka mid walba wixii ilaahay u abuuray ee horey u qornaa baa camalkiisa loo fududeynay camal falagu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka sidaas weeyaan macnaheedu waxa weeyaan adiga hadhihin aniga waxbaa qoran waxa qoran laguuma sheegin adiga maxaa kuu qoran adiga waxa kuu qoran mogsanta ma naar baa kuu qoran mise jannaa kuu qoran allahu aclam soo ma waxa kuu qoran waa lagaa qariyey shaqaysaa lagu dilak haddaad tidhaahdo marka maadaama wax qoran yihiin anigu waan iska seexanayaa dan kamadi oo maxaad ka ogtaa adiga waxa ku qoran shaqa laguu dir hawsha qoran ilaahay u taala subxana wataala waa sir ilaahay khaas wa sir ilaahay u qarsoon way waxa qoran iyo waxa meel yaal laakiin adiga waxaa laga rabaa inaad shaqaysato shaqaysato dadaal sida adduunyadaba aad samaynaysaa adduunyada hadda waxaynu rumaysannahay soo maaha in waxaad caruur dhali iyo waxaad xoolo heli intuba inay qornaayeen sooma rumaysa inay qoran yihiin tayib intaan barbinta iska dheeraysano maalmahana carruurta iyadaa imaanaysa way qoran yihiino wixii qoranna waynu iska imaan maalmahana waa nagaas wax walba kala hayno intaasoo harjadayno oo balaayo marayne oo jiif iyo joog badilno shaqaynayne calafku waa qoran yahay waynu iska seexano imaane maad afrika ku laabataan waatan lagu kidlaay binaadamku waa cajiib dhankii aakhare marka la yimaado wuxuu ku leeyahay jannada naar wuxuu ilaahay qoray waa qoran yihiin buu ku leeyahay dhankii adduunyada markii la yimaado qornaana wuxuu raalli kuma aha in la yidhaahdo war waxan waa qoran yihiin iska joognayo wuxuu rabaa inuu harjado inuu ordo inuu shaqeeyo rabo sidaa tan ugu harjadaysa iyadoo qoran tanna ugu harjado ugu dadaal iyadoo qoran soo saas ma saas waay laakiin waxa weeyaan haddaad tidhahdo waa seexanaya waa qoray tanna ka seexa waay waa mutalaazimaan way macana saas daraaddeed baan qadarka la deliishan karin qadarka ilaahay baa waxaa qoray way qorshaysnayd waxaa loo deliishan karaa uun keliyata yani waxa- waxaa loo deliishan karaa masaa'ibta musiibadu markay kugu dhacdo waxaad leedahay waa qadar ilaahay soo ma caafimaadka lagaa galay waa qadar ilaahay carruurta lagaa galay waa qadar ilaahay xoolihibaa lagaa galay waa qadar ilaahay sax laakiin haddaad khalad gasho oo dembi gasho ma dhihi kartaa waa qadar ilaahay maya maya qadar ilaahi odhani waa khalad adaa sameeyey adaa sameeyey markan ha odhani waa qadar ilaah ku marmarsoon marmarsoonna kuu noqon maysa waa qadar ilaah kaa saari maysa waa qadar ilaah sax waa qadar ilaahay laakiin qadar ilaahi ha ahaatee qadar ilaahay ahayba ilaahay bay agtiisa ka qornay adiga marmarsood kuu noqon mayso cudurdaarna kuu noqon mayso kuma cudurdaaran karti kuma cudurdaaran karaysa sida aadan adduunyadaba aadan ugu cudurdaaran karin haddaad tidhahdo maalan bini aadamka intaad ruux khalad ku samayso markaad ku khaldantay ama xoolihiisii ama naftiisii ama carruurtiisii ama gurigiisii khalad baad ka gasha markii lagu qabsado warhaada waad khaldantay kaalad ka gardhax dadka waa waxaad tiri qadar ilaahi buu ahaa waxaan ma qorna haa waa qorna ma qorshaysna haa haddee idinkuna qadarka ilahi waad ka soo horjeedaan warkaasi ma saxba warkaasi sax ma sax ma in la yidhaahdo qadarka la deliishanaya nidaamka adduunka o dhan baa fasaadayo wax kala soconayana ma jiro maxaa yeelay adiga laftaada intaa iyo ka badan inta lagugu sameeyaa lagu dhihi doonaa qadar ilaahi wey raalli ahow soo ma marka boqol qadar tiraado qadar taqancidi soomaalida lagama dir helo waxa qadarka un haddii lagu wada dhagaa adduunka waa fasaadaya marka qadarku waa qoran yahay ilaahay wayna sir u yahay laakiin asbaabta nolosha iyo asbaabta aan naar kaga badbaabi lahaydeen janno ku geli lahaydeen shaqaysta la imaada macna asbaabtii adduunka ama aada carruur ku dhali lahaydeen ama xoolo ku heli lahaydeen ama adduunka ku camili lahaydeen la imaada natiijadana ilahay u daaya subxana wa tacala saas macna waa caqiido macnaha waxa weeyaan isu dheelitira waay caqiido boqolkiiba boqol isu dheelitira waay ruux markuu qaabkaa u qaato wuxuu ka wuxuu ka badbaadayaa shubahaad fara badan oo gaalada ku furan oo ay qasabta ruuxa inay ku furanto shubahaad fara badan iyo su-aalo fara badan oo ruux isweydiinayo ayuu ka badbaadayaa oo uu macnaha jawaabteeda si saxa ugu helaya macna sidaas weya marka qadaha ilaah iyo qadarkiisa laga deliishan karo laakiin waxaa loo baahanya adigoo qadaha iyo qadarka rumaysan inuu meel yaallo haddana dadaal oo shaqaysa lagu leeyahay aakhiradaadana u shaqayso adduunyadaadana u shaqayso u dadaal saasaa la leeyahay macna macnaha way macnaha marka sheekhu uu tilmaamayo oo ay qolyo fara badan oo firqa ka mida ay ku mideen wuxuu yidhi marka wabilqadari qadarkii almaqduuri ee la qadaray ayqin yaqiini buu ku yidhi si hubaala u rumee qadarkaas horay loo qorsheeyey yaqiin u rumee si yaqiinoo shaki ku jirin u rumee buu ku yidhi fa inahu isagu waa qadarkaa la qadaray inahu isagu dicaamatu ciqdi diini diinta kuusheeda ciqdiga kuushaa la yidhaha diinta kuusheeda taxan tiirkii ay ku taagnayd wey tiir dhaxaadka ay diintu ku taagan tahay ciqdigana wuxuu ka wadaa sida kuusha midhahoodu ay hal xarag ugu wada taxan yihiin baa diinta masaa-isheeduna hal xarag ugu wada taxan tahay laakiin xarigga ay ku wada taxan tahay tiir hayaa jira tiirkaas muxuu yahay waa aliimaanu bilqadar saas daraaddeed buu tiir uga cabiray wadiinu diinkiina wuxuu ku yidhi afyaxu waa mid waasaca diinku waa mid guda weynoo يعني ضاعات فربدن عبادات فربدن أحكام فربدن عقائد دينك هو فربدن لكن تير بحات كيسو والإيمان بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى سلام أخوه كنا قال لنا هذا كيسان يا رباط سلام الله تبعيس يا الدين كذبي يكون إله تيكتك سبحانه وتعالى بقى كقال وقعت كنت من قيمة لأدينك كلين نولا من الباب أدينك كلين waxa nolosha dhibayana waxa weeyaan mabda'aas bayna rumaysnayn nolosha waxa koosaara oo macaaneeya oo dhibkeeda iyo culayskeedana kaa fududeeya wixii aada haysatana kuu macaaneeya waa mabda'a inaad rumaysan tahay ilaahay qabuuliisa iyo qadarkiisa subxana wa tacala kaasaa noloshana macaaneeya oo koosaara oo dejiya oo ruuxa xasiliya wixii ku yimaadee culaysee saaranna ka fududeeya sidaas daraaddeed ruux rumaysan alimaanu bilqadaai walqadar rumaysan cudurada nafsigii kuma dhacaan cudurada nafsiga soo isla hadalkan iyo yani inta badan kuma dhacayaan saas maana markuu mabda'aasi qalbiga ku daciifo bay imaanayaan cuduradan isla hadalka ah wareerkan dadku ay wareerayaan yani waxa weyaan marka dambe ay waalanayaan sababta keenaya waa taa iyada maana sababta keenaya laanna ruuxii ama shay lama filaanaa ku yimid shay uusan filayn buu ku yimid markaasuu garowsan waayo siduu maskaxdii u rogrogayo uga shaqaysiinahayo maxay u dhacday maxay u baaqan weyday maxay sidana ku dhacday buu isla hadlayaa marka dambe ama shay nicma oo uu qaadi waayo buu helayaa markaasuu isaga dhanba wareerayaa laanna faraxana waa lagu wareeraa faraxa faraha badan isagana dadka waa wareeriya warax wiilka xataa uu ka tagsiya garashada uu ka tagsiya barwaaqada faraha badanna way kaa tagsiisaa haddii uusan mabda'aasi ku xakamaynin haddii dhibaato culus kugu dhacdana way kaa tegsiisa waa kii ninkii nabigu ka sheekay salawatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo meel cidlo a maray hashiisii sahaydii u saareed baa ka luntay hashii raadi raadi raadi raadi buu ka samray ninkuna dhul bahbooyo cidlo oga meel geed hoostiya buu iska seexday isagoo markaa isu diyaariyey meesha inuu ku dhinto markuu hurdo bogtay soo toosay oo indhaha uu kala qaaday wuxuu arkay hashii oo dul taagan sahaydiisiina weliba u saaran tahay markaasaa wuxuu yihi farax intuu kala badbatay allaahuma anta cabdii wa ana rabuka bi ilaahu adiguna addoonkaygii baa tahay ana rabbigaa baan ahay akhdaa min shiddati lfarax wuxuu la gafay bimacnaa waxa weeyaan waxaa ka badbatay faraxa sooma marka faraxa faraha badanna dadka waa wareeriyaa musiibadu markay ku dhacdo culays uu ku yimaadana iyadana waa ku wareera labadaba marka waxaa dheeli tiraya oo is-ilaalinaya bini aadamka ilaalinaya inuu rumaysan yahay alqadaa walqadar waxaan waa qorshaysnaayeen ruuxu miisaaman markaa noqonaya caqligiisu miisaaman yahay mawaaqiftiisu miisaaman tahay adduunyadan iyo waxyaalaheeda imaanaya aynan saamayn badan ku yeelanin ruux saa u miisaan buu noqonaya waana sifada mu'miniinta uu nabigu ku tilmaamay salawatu rabbi waslamu caleyh ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وكل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إن جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح أفرت بروحك ذا اللي نوشا أي متشوية مثلا لغته ولا بقوله nolosha ka dambaysa nolosha aakhira ah laga bilaabo geerida qabriga marka la galo iyo wixii ka dambeeya waxyaalo fara badan baa la mari doonaa waxyaalaha la mari doono qaar ka mid a buu markaa meeshan ku sheegay masaladu macnaa waxa weya aliimaanu bilyowmi alaakhir maalinta aakhira in la rumeeyo ayaduna tiirarka lixda ee iimaanka mid ka mid a wey macnaha ayib allah subxaana wa tacaala in badan baa qur-aanka kusoo noqnoqotaa rumaynta maalinta aakhiro rumaynta maalinta aakhiro qur-aanka in badan bay soo celiniya macna waa tiir asaasiya marka oo ruuxaan maalinkaa dambiya noloshaa dambe rumaysnayn mu'minna ma aha muslimna maaha arkaanta tirarka waaweyne iimaanka ay ka mid tahay usuusha waaweyne diinku ku taaganyana waa ka mid maxaa laga wadaa marka al-iimaanu bilyowmi alaakhir waxaa laga wadaa wax kasta oo imaan doona oo qur-aanku sheegay ama nabigu uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo geerida ka dambaysa inaad rumayso sidaa loo sheegay iyo inta lagaaga sheegayna inaad rumayso wax kasta oo la sheegay intaan ayna imaanin qiyaamadu aynan imaanin calaamooyin baa ka soo horeeya calaamooyinkaasi kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar bay isugu jiraan waa inaad rumayso calaamooyin waaweyn baa jira qiyaamada ka soo horeeya intayna dhicin astaamo ku tusay laanna qiyaamada lama oga qiyaamada waktigay imaanayso lama oga bitaxdiid waxyaalaha ilaahay uu khaas leeyahay bay ka mid tahay subxana watacala oo xataa khalaa'iqdiisa kuwa ugu dhawaansho badan uusan u sheegin xataa malaku jibriil looga sheegi waxna iska dhaaf laakiin nabiga sal lla ly slam markuu u yimid wuxuu ku yidhi akhbirnii can saaca maxamedow bal saacadda wax iiga sheeg buu ku yidhi qiyaamada markaasaa nabiga wuxu yidhi sal lla ly wasalam almas-uulu canha biaclam min asaa'il anigood iweydiinayso adiga maxameda iweydiinaya kaagama xoog waalsani buuri labadeennu isku meel baynu ka joognaa waay haddii nabi maxamed la garan waayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh jibriil la garan waayo macnaheedii lama garanayo sooma lama garanayo yas'aluunaka can isaacati qul inamaa cilmuhaa cinda rabbii halkaa kaga baxdaa layidhi cilmigeedu ilaahay agtiisuu ahaaday ciddii isku dayday inay qiyaamada waktigeeda wax ka sheegtana war beena unbuu ku hadlay waana isla goynaya waladada qaarkood waa jiraan oo isku dayay inay xadidaan waktiga ay qiyaamadu imaanayso waktigay sheegeen waktigay sheegeen hadda waa la soo dhaafay welina qiyaamadu ma dhicin sooma jeed baab sidiisaba la xidhay haddaad adigu tidhaahdo waan gelaya soo ismadigeys saas maan waa soomaalida dhihi jirta oo kaleeto waa waa kun iyo shii mua laba kun iyo shii mua markaasa haddana waxaa la shiigu muxuu waxay leeyihin shiigu wax isaga laftiisa tiradiisa la garanayo maaha macnihiisu soo ma aha wax lama yaqaano sooma a waamana waxay hal xidhaalaa waay marka qiyaamada wax wax ka sheegi kara iyo waktiga imaanayso ma jiro keliya waxaa la garanayaa un qiyaamadu markay imaanayso inay jiraan calaamooyin ka soo horeeya soo badanaya calaamooyin yaryar iyo kuwo waaweyn baa loo qaybiyaa kuwa yaryarka bimacnaa waxa weye waa shay aan aqoon jirnay laakiin siyaaday wey waan arki jirnay laakiin waa siyaaday maalan zinadu waa dhici jirtay soo maha laakiin inay siyaado ilaa banaanka loola soo baxo siyaada jirto kale soo ayb maalan cilmiga iyo aqoonta diintu inuu yaraado ilaaba la waayaba wax qumanoo diinta wax ka sheegi kara in maalan waktigu barakada laga qaado isku dhowaado suuqyada adduunku inay isku dhowaadaan waa xadiis nabi rasul sal ly suuqyada adduunku inay isku dhowaadaan hadda waxa weyaan adduunka o dhan waa hal suuq waay soo saas ma yani waxa weye waxyaala aynu arki jirnay oo soo siyaadaya maalin maalin ka dambaysa wax ku soo kordhayaan waxaa la yidhahdaa waa calaamooyinka yaryarka aad bay u badanyihin kuwaas nabigu sheegay salawatu rabbi wasalam caleyh calaamooyin waaweyn baa jiro ayagu markay bilowdaan sida tusbax la furay oo kaleeto isaga daba imaan doono si isdaba joog aan kala dambaynin calaamooyinka waaweyn waxaa ugu horeeya yidhaahdaan taqriiban yani ciise soo degitaankiisa nabi ciise calayh salaam dajaal imaanshihiisa nabi ciisa soo degayoo dilaya yani waxa yajuuj wamaajuuj baa imaanaya daabatul ardi baa imaanaysa qoraxdii baa dhanka udhacda ka soo baxaysa kuwaasi waaweyneen dul adduunka lagu aqooni markay soo bilowdaan ayagu waxay kala go-ma leh mid markay timaado tii kale wadama joogtaa tii kale wadama adduunka hore waa la qabtay khalaas albaabadaa laysugu dhufan markaas marka calaamaadka nabigu waa sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayhi oo midba midda markay soo korodhan laleeyahay alilaahi waa waa u astaantii waa soo dhowda laakiin lama xadidi karo lama dhigi karo waktiga iyo saacadda iyo sanadka lama dhigi karay saas maana ayib marka wuxuuna leeyahay waxaa ka mid a waxyaalaha aakharo aakhare ama adigu aad ama adduunkoodaba aakhare hal aadsiye aakhare markay dhacdo waxyaalaha imaan doona waxaa ka mid a nakiir iyo munkar walaa tunkiran bukul marka ha inkirin oo ha diidin jahlan jaahilnimo daraaddeed ha u diidin nakiiran nakiir malagga la yidhaah wa munkaran iyo malagga munkar la yidhaah munkar iyo nakiir aqoon darraha u diidin bukul waa jiraane walal xawda barkiina ha diidin walmiisaana miisaankiina ha diidin inaka adiga tunsaxu waa lagu naseexaynayaa nase- waxbaa lagu sheegayaae arrimaha waaweyn ha inkirin hala diidin bukul mada masalada ugu horreysay hadiidin inay yidhi riba inay yidhi waxa weeyaan waa munkar iyo nakiir munkar iyo nakiir waxa weeye waa labada malag ee addoonka marka qabriga la geliyo qabriga ugu imaanayo ku imtixaanayo wey labada malag baa waxaa la yidhahdaa munkar iyo nakiir xadiis dhowrana kusoo arooreen xadiiska magacooda sheegay waa xadiis abu hureyra uu nabiga ka warinayo alimaam tirmidi baa soo saaray nabigu wuxu uri sal lay slam idaa qubida almayitu addoonka markii qabriga la geliyo laba malag baa u imaanaya oo madmadow markaasaa midkood waxaa la yidhahdaa munkar magaciisa ka kalena nakiir baa la dhaha wacyadaba xataa mahaya adag markaasaa waxay odhanayaan maa kunta taquulu fi hada arajul ninkan maxaad ka dhigi jirta maxaad ka rumaysnayd waa rasuulka sal lay slam hadduu mu'min ahaa marka wuxuu leeyahay waa addoonka ilaahi waa rasuulka ilahi waxaan qirayaa cid xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye maxamedna inuu rasuulka ilaahi markaasaa waxay ku odhanayaan qad kunnaa naclamu annaka taquulu hada horaan u ogey inaad sidaa rumaysan tahay kadibna qabriga ayaa loo waasicinayaa toddobaatan dhudhun oo toddobaatan dhudhun yacni toddobaatan dhudhun oo isku weer ah baa qabriga loo waasicinaya markaasaa loo nuurinaya oo qabriga loo iftiiminaya waxaana lagu odhanayaa nam seexaa la leeyahay iska seexo markaasu wuxuu leeyahy arjicu ilaa ahlii fa ukhbirhum dadkaygii aan ka yimid aan u laabto warka aan siina dadkayga aan u warrame idaaya aan laabte markaasaa waxay ku odhanayaan namka nawmat alcaruus ninka arooska si u sexdoo kale u seexo alladii laa yuuqibuhu ilaa axabu ahlihi ilayhi xataa yabcahuhu allahu tabaaraka watacala min madjicihi dalika yani waxaa leeyahay seexo sida arooska u seexdoo kaleeto arooska dadkiisa ruuxa uu ugu jecel yahay unbaa hurdada ka baraarujiyo hurdada ka toosiya halkaasuu marka jiifayaa ilaa ilaahay uu soo saaro maalinta qiyaamada hadduu munaafiq aha ama gaal ahaana markii la yidhahdo maxaad ninkan ka taqaanaa su-aalihii la weydiiyo diintaada iyo maaragtay maxay diintaadu ahayd iyo nabiga iyo markii laga weydiiyo wuxuu odhanayaa samictu nnaasa yaquuluuna faqultu milahu laa adri bule dadka umaan iyagoo maqlaya iyagoo dhahaya maqlaya waan iska idhi dabeed baan raacday dadka umaan iska raacay ma xitaayna ma garanayo markaasaa waxay leeyihiin horaan u ogeyn inaad aada waxaa waxba rumaysnayn markaasaa dhulkii waxaa lagu leeyahay ilta'imii dhulkii baa lanoo leeyahay isu imow baa laleeyahay dhulka isu soo duman baa laleeyahay fatalta'imu calayhi fatakhtalifu fiiha adlaacuhu dhulkii baa isku dhegaya oo isqabsanaya ilaa feerihiisu isdhaafaan yacni ciriiriga dhulku markuu isqabsado isagii baa isgelaya jirhkiisi baa isgelaya feerihiisa isdhaafay marka sidaasuu u cadaabnaanayaa ilaa meeshaa laga soo saaro maalinta qiyaamada xadiiskaasu marka ku yimi munkar iyo nakiir waa labada malag ee ruuxa qabriga marka la geliyo u imaanaya su-aalahana weydiinaya ee odhanaya man rabbuka maa diinuka nabigaaga u ahaa maxaa diinku u ahaa su-aalaha la yeelanayo macnaa imtixaanayo labada malag markaa inkirin buu ku yidhi imtixaan inuu qabriga ka jirana ha inkirin oo lays imtixaani doono inuu qabriga imtixaan ka jiro mas'aladaa iyadaa ha inkirin qolaa inkirtay oo luntay wey macnaha sidaas weyaan ayib masale waa masaladaas mas'alada labaadi waxa weeyaan munkar iyo nakiir ha inkirin markowna yidhi macnaa waxa leeyahay qabriga ku saabsan qabriga wuxuu ku saabsan leanna addoonka markii qabriga la geliyo xaaladii adduunyada waa ka tegay nolol tii aakharana aan ahayn tii adduunyada ka tagtay oo dhexdhexaada buu ku noolyahay xayaatulbarzakh baa la yidhahdaa nolosha barzakh qabrigiisii waxaan u jeedaa jirhkiisii qabri buu yaallaa ruuxdiisiina hadduu mu'min yahayna kor bay jirtaa hadduu gaal yahay ama munaafiq yahayna ruuxdiisii hoos bay jirtaa jirhkiina meeshuu yaallaa haddii ay noqoto inuu mu'min yahay oo loo nicmeeyo ruuxdiisuna waa dareemaysaa jirhkuna waa dareemaya ayagoo kala maqan haddii la cadaabo ciqaabta qabriga lagu mariyana ruuxdiisii iyo jirkiisiiba cadaabka wada dareemaya ilaa xaddina xiriir uu noocaa ka dhexeeya xiriir oo noocaa ka dhexeeya jirka iyo ruuxa saas macna waana midda macnaa waxa weeyaan yani uu tilmaamayo ma marka qaarkood waxaad arkaysaa matalan ruuxa isagoo hurda isagoo hurda markaad hurido naftaada way iska fooftaa sooma ruuxdaada waxay iska aadaysaa caalamka salkiisa tegeysa waxaa laga yaaba australia maraykan inaad tagto africa salkeeda inaad tagto soo qararayo maantana soo qarafaysatayo soo wareegtayo haddana way kugu jirtaa ilaha marka adigu waad garan kartaa sirtaa wax ilaha abuurtay fahmi kara ma jiro labada ruuxa isgaran hurda mid qaran xun bay qaryahayaana waa cadaabaya balaayaa eryanaysa miyaax iyo nasas iyo balaayaa eryanaya midna barwaaquu ku jiraayo beeruu baaqahaya waana isgarab jiifanaya midna waa ciqaaban yahay midna waa raaxaysanaya caalam larwaax baa la caalam larwaax baa waxba lagama yaqaan caalam larwaax waa caalam haybi ah ilaahay baana subxana watacaala sheegay yani waxa weeyaan qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila marka meeshaa lagu cadaabayaa lagu ciqaabayaa ruuxdiina waa cadaabantahay jirhkiina waa cadaabaya haddaad hadda intaad dadka qodo aad ruuxii meesha lagu aasay u tagto adiga dareemaysa qaabka uu cadaabaya qaabka loo ciqaabayo loo garaacayana ma dareemaysa laakiin isagii waa dareemaya waana ciqaabaya qola malaaxida oo matala waxa weeyaan yani falasifa zanaadiqa ah baa waxay yidhahdeen wax jira maaha qabrigaa laisku cadaabaya markaasaa waxay bilaabeen inay yidhaahdaan annagaa soo aragnay ruuxii sidiisii waa ruuxu sidiisii way haddana waa cadaabay ruux isagoo kula joogu cadaabnaan kara aadana dareemi karin soo saas ma isagoo kula joogo kula jiifuu ciqaabnaan kara haddana aadan dareemi karin marka waa masalo qaciya wey qur-aankana ilahi subxana watacala waa ku sheegay cadaabulqabriga oo rabbi subxana watacaala annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab fircawn iyo dadkiisii hadda markay joogaan galabtii iyo aroortiiba cadaabka loo bandhigaa iyagoo qabriga ku jira maalinta qiyaamadana waxaa la odhan doonaa cadaab midka ugu adag gala kaasi cadaabka aakhara wey qabrigana hadda waa ku cadaabaya nabigana xadiiskii salawatu rabbi wasalaamu calayh waa ka soo marnay soo maray laba ninoo qabriga lagu cadaabaya ee nabigu yuri sal lla alay wasalam qabriga lagu cadaabaya wax weyna looma cadaabayo bimacnaa wax inay ka tagaan ay weynaydoo adkayd looma cadaabayo wax inay ka tagaan ay aad ugu fududay laakiin dembi weyn abaa loo cadaabay midkoodna kaalidiisan iska ilaalin jirin midna dadkuu isku dirdiri jiray bu nabig sal lay slam dadkuu dhexdooda fasaad ka shaqayn jiray labaduba qabriga ku cadaabayen wakii marka nabigu salawatu rabbi waslamu aleh laanta soo gooyay ila akhiri alxadiid saas macana marka cadaabuulqabrigu waa kaa jiray munkarka iyo nakiirka iyo su-aalahaas iyo hawshaas ha beeninin hana inkirin hana diidina hubeen waa arrin jirte masalada labaadi waxa weeyaan iyadana ha inkirin ku yidhi alxawd alxawd xawdka waxaa laga wadaa bimacnaa darka nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh nebi walba dar buu leeyahy sida nabigu ka soo sal sl likulli nabiyin xawd xawdka waxaa la yidhahdaa meesha biyaha lagu shubo ee xooluhu ka cabaan laakiin hadda waxaa laga wadaa dar weyn oo biyo ku jiraan oo nabigeena la siiyey salawatu rabbi waslamu caleyh darkaasi biyihiisu waxay ka imaanayaan webiga la yidhahda kawharka inaa actaynaaka alkawhar waa webi jannada ku yaala oo nabigeenu khaas leeyahay salawatu rabbi waslamu caleyh webigaasaa darba biyaha ka imaanaya danka qiyaamada darbaa ku yaala marka la gudbo siraadka iyo jahanamo la tilaabana halkaana darbaa ku yaala kulligoodna waxay ka wada imaanayaan kawharkay ka imaanayaan kawharkana xawd waa la yidhaahdaa xawdkan sokona xawd waa la yidhahdaa xadiista marka lasu geeyey macaanidaasay faa'iideynayaan xawdkaasi marka waa darkaas weynoo ummadda nabiga sal ly wasalam buu alla ugu talagalay inay ka cabaan oo rasuulku sal ly wasalam waa ka yiri tuuluhu shahrun wa carduhu shahrun dherarkiisana waa bil inta la socdo ballaciisana waa bil inta la socdo intuu isu jiro wa maa'uhu axlaa min alcasal biyihiisu malabka waa ka macaanyay wa atyabu min riixi lmiski miskiga udeygiisana waa ka udgoon yihin wa cadadu kiisaanihi cadadu najiili samaa koobabka lagu cabo loogu talagala in lagu cabo tiradooduna tirada xidigaha waa ka badan yihiin ama tirada xidigaha oo kale من شرب من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا بن عبد الله هل المرأة روحي كعدة السنة أو وإزدا يدب أن أؤمن معي marka banka qiyaamadan waa lagu cabi marka la dhaafo macnaha waxa way maaratay la dhaafo siraadka la gudbana oo jahannamo la dul marana waa la cabi waa lagu arooraya jannana waa lagu cabaya marka darkaasi inuu jiro xadiista kusoo aroortay waa mutawaatir waxaa kaloo nabigu sheegay sal alay wasalam ummadiisa qaar ka mida in darka laga hor istaagi doono oo say usoo socdaan inta la qabto dhinac bidix loo leexin doono oo nabigu dhihi doono ummadaydii wey ummadaydii wey saxaabadaydii wey dadkaydii wey oo la dhihi doono dadkaagii ma aha intaad ka soo maqnayd bay gabaal wax kala yimaadeen maxaad ka ogtay waxay dib ka keeneen dib bay u laabteen baa laleeyahay waxaad ku ogeyd bay ka tageen markaasaa waxaan leeyahay buu suxqan suxqan allah idin fogeeye allah idin fogeeye meel fog aada marka darkaas isagana rumeeyo waa ilaah subxana wa tacaala khasaaista nabigeena sal alay slam siin doona sax nebi walba dar waa leeyahy laakiin darka sifaadka le tilmaamaha le nabigeenu khaas weeye salawatu rabbi wasalaamu caleyh taana rumeeyo iyadana habeenini buu ku yidhi waxaa kaloo iyadana aada rumaysaa walmiisaana miisaankana rumee inaka adigu tunsax waa lagu naseexaynaya miisaankana rumee miisaanku muxuu yahay miisaanku waa miisaan xaqiiqi ah oo laga kafadood leh waxaana lagu miisaamayaa camalka fa amaa man faqulat mawaasiinuhu fa huwa fii ciishati raadiya wa amaa man khafat mawaasiinuhu fulhabe haddii miisaanka xasanaadkaagu fududaado macnaha kii sayi-aadka iyo dunuubtaa cuslaaday markaa jannaar baad gelaysa miisaanka xasanaadkaagu hadduu cuslaadana kii xumaanta iyo sayi-aadkaa fududaaday jannaad markaa gelaysa waxaa la miisaamaya marka camalkana waa la miisaamaya camalkaa la timid waa la miisaamay waa laisu miisaamaya waxaa kaloo la miisaamaya adiga laftaadana waa lagu miisaamay adiga laftaada miisaan baa lagu saaraya miisaanka aada yeelanayso waa camalkaagi iyo miisaankaagi jidhkaaga waxaa cuslaynaya waa khayraadka iyo dhaacadaad la timid waa mar kalena waxaa la miisaamayaa camalkii aada samaysay diiwaankuu ku qoran yahayna waa la miisaamaya saddex bal isku natiijay noqonaya nusuusta intaba laga fahmaya camalkoo la miisaamo ruuxa laftiisoo la miisaamo diiwaankoo la miisaamo kulli miisaankaasaa la saaraya kolba dhankii marka aada u badato dhankii aada u badato weyo yani waxa weyaan dadku saddex bay noqonaya ruux xasanaadkiisaa cuslaanaya waa ahlu janna ruuxna sayi-aadkiisa iyo dunuubtiisaa cuslaanayso waa ahlu naar ruuxna way sinaanayaanoo culimmadu waxay leeyihin waa qolada la yidhaahdo asxaabu lacraaf asxaabulacraaf waa qolo in muddo ah derbi naartaiyo jannada u dhexeeyay saarnaan doonaan halkaasay ka qaylina suurat lacraaf qolada kaga warramay macna kolla ahlu naarka u dhawaaqaya kolla ahlu jannaha u dhawaaqaya marka sayi-aadkoodii iyo xasanaadkoodii baa sinaaday yidhahdeen culimmadu waaba nasiibkaaba hadiiba calacraaf aad noqotaba taasaa waa xun waxbaa la yaabida haddaadan xagga naarta lagu tuurinba soo wax dhan ma saas weya laakiin ilaahay fadligiisa waxaad ogaata hal camala markaad samayso hal camal ah camalkaasi markuu ugu yiriyo toban goor bu labanlaabanya hal camal oo khayra waxaaba laga yaabaa in toddoba boqol iyo ka badanoo goor lagu labanlaabo kolba sidaad u gudatay iyo khushuucdaad ku gudatay iyo shuruurtiisaad ula timid bay ku xidhanta baynamaa khaladka aad gelaysa iyo dembigaad gelayso intuu doon ha la ekaado hal marumaa la xariiqaya ninka marka tii intaasoo goorna labanlaabahaya intay yaraatay tii hal mar la xariiqahayay ay cuslaatay waa ninaa waxba la imaaniyo waxba xumanba keensaminba sooma marka yani waxa weya miisaanku marka isaguna waa xaq oo acmaashana in la miisaami doono wax walbana miisaan la saari doono miisaanka inaad rumaysana isagana waa laga maarmaan ilaa miisaanku wuxuu gaarhayaa inuu ilaahi subxaana wa tacaala yani yani uu miisaamo xataa shay aan adduunka mawaasiintiisa maanta waxba ka bedeli karin faman yacmal mihqaala daratin khayran yarahu waman yacmal mihqaala daratin sharan yarahu mihqaala dara dara wax la miisaan abaa la yidhi oo khayra ruuxii sameeya waa arkaya darro wax la miisaamo oo shar a ruuxii sameeyana waa arkaya darrada maxaa la yidhahdaa darrada culimmadu waxay yidhahdaan qaarkood waxay ku sheegaan quraanjada gudguduudan ee yaryarka ah durcasaa la yidhaha durcasada yaryarka ah bay qaarkood ku sheegaan kafadda adduunka hadda maanta uu isticmaalo durcasadii waxba kama bedeli karto sooma qabataba haddii mawaasiinta xagga laga la saaro bilcasa la soo saaro ama gram intaad halka saarto bilcasa bank kala saarto bilcasada waxba kama bedeli karto mawaasiinta maanta adduunku isticmaal bilcasa ma qaban karo sooma ama culamada qaarkood waxay leeyihiin waxaa la yidhahdaa berrada marka guriga darishadiisa maalan ay qoraxda iftiinkeedu ka soo galo waxaad arkaysaa yani waxaan ishu qaban karin in qoraxdaa la helo mooye oo bis oo kale duuduunaysa sooma aad u yaryar haddii qoraxda iftiinkeedu meesha ka baxo wax ku muuqanaya ma jiro waxyaale aad u yaryara weynaysa in lagu isticmaasho mooyaane aan ishu qaban karin baa loo isticmaala buli marka miisaanka aakharo wuxuu miisaamayaa khayr iyo shar hadda mawaasiinta adduunku ayna qaban karin aad u yaryar u miisaami karay saas man marka miisaankana rumee buu sheekhu ku yidhi oo isagana habeelin wuxuu la yidhi oo inoogu xujiyey waqul yukhrij allahu alcadiima bifadlihi waqul waxaad tidhahdaa yukhrij allahu alla wuu soo saarayaa allihii alcadiimu oo weynaa bifadlihi fadligiisa dartii wuxuu ku soo saarayaa min annaari naarta xaggeeda kaga soo saaraya ajsaadan jirad oo min alfaxmi dhuxul ah taasoo tutraxu la tuurayo cala annahri webiga webiga dhexdiisa lagu tuuraya filfirdowsi webigaasoo filfirdowsi firdowso dhexeeda ahaada taxyaa markaasay noolaanaysaa ajsaadaasi bimaa'ihi webigaa biyihiisay ku noolaanaysaa ka xibbi xamiili sayli daadku xabadda uu xambaaray xabaddaasi sida ay u noolaato kaleeto xibbida waxaa la yidhahdaa xabbi iyo xibbi baa kala jira xaada haddii la hoos dhigo xibbi la yidhahdo waxyaalaha bini aadamku uusan beeranin ee saxaraha ka baxa abuurkiisa uu ka baxo milaha uu ka baxo dhulka la gala ee dhulka gala yaa xibbi la yidhahda xibbi xaada haddii la hoos dhigo haddii xabbi la yidhaahdana bini aadamku wuxuu beertay xabadda ah ayaa loo isticmaala marka xibbi waxaa laga wadaa daadku markuu socdo midhihii dhulka la geliyey ee geeduhu ka bixi lahaayeen buu qaadaya sooma daadkaa wada siduu u wado u wado u wado midhihii waxay kaga hadhayaan daadka hareerihiisa iyo dhinacyihiisay ku hadhayaano waxay ku reeb wuxuu ku reebayaa daad xoorta iyo qashinka ka hadhay iyo meeshaasi ku hadhaysa sooma meeshaa markay ku hadho qoyaankii yani daadkuna meesha ka baxo geedkii waa soo baxaya sooma geedkii wuxuu soo baxaya isagoo qurux badan yani waxwey laamihiisu isku duugan yihiin lawaa geed meel biyo fiican ay ku dhaceen ka soo baxayowa isagoo qurux badan buu soo baxaya sidaasoo kaleeta ayay u soo baxayaan ka xibbi xamiidi sayri id waktiga jaa-a uu yimi daadku yadfaxu xaaliya mid sabaynaya markay biyuhu yimaadaan ayagoo xoog u socda mana masalada wuxuu kaga hadlaya labadaa dood wuxuu kaga hadlay imaamku wuxuu kaga hadlay in maalinta qiyaamada ay jiri doonaan dad camalkoodii ay janno kaga badbaadi lahaayeen intuu yaraaday camal ay naarta ku galaanna la yimid oo dunuub la yimid naarta lagu tuuray laakiin waa dad iimaan loo qalbigooda iimaan baa ku jiray dunuub waaweyn iyagoo ka toobadkeenin bay ku dhinteen qalbigoodana waxaa ku jira iimaan baa ku jira intuu dooni baa leekaada iimaanka waxaa ka mida yani wanaagiisa intuu dooniga hala ekaaday qalbigaagoo iimaan ku jiro haddaad ku dhimato faa'iidada ugu weyn waxa naar ku waarinaysa intuu dooni hala ekaado xataa shaygan hadda sheegayna beradan hadda sheegayna hala ekaado naar ku waarimaysa haddii ilaahay uu iska kaa caafiyey oo janno iska kaa geeyey oo waxaad khalawaadkaa gashay kuu dhaafan oo meesheeda alxamdu lilah haddii laguu dhaafi waayana naar lagu geeyana ama dunuubtaadii inta lagaa soo dhaqo lagaa gooyaa lagu soo celin ama waxaa laga yaabaa inaad ku soo baxdo shafaaca ku soo baxdo ama ilah naxariistiisa isaga kaa naxariista macana qolyahaasu marka ka warramayaa naarta gelaya ee muwaxidiinta ah ee naarta laga soo saari doono xadiiska nabigeena ku timi salawatu rabbi wasalaamu calayh dad baa naarta geli doona ahlu tawxiid ah naarta markay galaanna naartaa gudi doonto markaasa waxay noqon doonaan sidii dhuxul oo kale shirku markuu gubto waa madoobaanaya dhuxul oo kale noqonaya intii ilaahay ugu talagalay markay ku jiraan ayaa markaa kadib ilahay ka soo saaraya subxana wa tacaala webi la yidhaahdo nahrulxayaa webiga nolosha la yidhaahdo ayaa lagu dhex ridayaa marka markaasaa waxay u soo noolaanayaan oo usoo fufayaan oo usoo baxayaan sida xabaddaas badarka ah ama xabaddaas macnaha waxa weya yani abuurka ah ee oodbaadku ka tegin siday geedka u soo saartoo kale sidaasoo kale usoo noolaanayaa usoo fufaya ilaa uu bini aadan dhamaystiran u noqdo markaasaa waxaa laga dhaqayaa dhibkii ay u geysatay naarta u geysatay kadibna jannadaa loo amraya dad marka muwaxidiin oo ilaahay yaqaano oo rumaysan inay naarta gelayaan kadibna laga soo saari doono jannadana ay ku dambayn doonaan mabda'aasina waa mabda' ka mida mabaadida iimaanka ka mida ma aha ruux kastoo ahlu tawxiid ahlu iimaana inuu janno galayma sax janno waa ku dambayn doonaa laakiin naar dad marayaa jira walciyaadu billah oo macnaha naarta sii mari doona marka rumeega kuudana arrintaasi jirto rumee ilaa midkooda ugu dambeeya marka naarta laga soo saaro marka naarta laga soo saaro ayuu wuxuu leeyahay rabbiyow naarta laga soo bixinaya markaasaa wuxuu leeyahay rabbiyow hal arrin baan ku weydiisanaya maxaad i weydiisanaysa waxaan rabbiga ku weydiisanayaa inaad wejigayga naarta ka jeediso ballan ma qaadaysaa baa laleeyahay inaadan wax dambe weydiisanayn ballan baan qaadayaa buu ihi inaadan wax dambe ku weydiisanayn intaa haddaad siiso waa laga sii jeedinaya markii laga sii jeediyaa wuxuu arkayaa jannadii iyo iftiinkeeda iyo dhalaalkeeda iyo barwaaqada dhex taal waxoogaa buu aamusnaanayaa waa ishayn waayaya markaasuu le ilaah wax yar yaa barki iridda jannada ugeen markaasaa rabbi wuxuu leeyahy warsoodigii hadda ballanta qaado inaadan wax dambe weydiisanayn markaasuu leeyahy rabbiga wax dambe ku weydiisan maayo iridood hala igeeyo waa la kaxaynaya iridaa la geenaya laakiin ballan qaad inaadan mar dambe waxba weydiisanayn ballan baan qaadaya meeshii hadduu tago haddana wuxuu arkaya wax ka kaba fiican baa u sii muuqanay markaasuu ilaahay jannada u geli warsoodigii hadda ballanta qaadaya markaasuu ilaahay addoommadaada midka ugu ayaan daran hayga dhigin ilaahay jannada u geli markaas alla subxana wa tacaala wuxuu ku leeyahy wuxuu sheego xun tamani maxaad jecesha wax sheego markaasuu tirinaya kaasaan rabaa saasaan rabaa waxaasaan rabaa waxaasaan rabaa dumarkaasaan rabaa xoolahaasaan rabaa guryahaasaan rabaa kow tiri baa laleey markay ka dhammaato yaa la xusuusinaya taana waa halmaamtay ku darso haye tanna ku darso tanna ku darso markii la xusuusiyo wixii la xusuusin karin la xusuusiyo baa waxaa laleeyahay waxaad leedahay adduunkii wixii yaalay oo toban goor la laba laabay baa leedahay laleey adduunka intii la dhis ilaa dhammaadkiisa maxaa barwaaqa yaal ya maaha keliyata yani wax la cuni waxaa bakriye maha shahwadii kursiga shahwadii dumarka shahwadii xoolaha wax alla wixii adduunka yaallay oo dhan oo toban laab laga dhigay baa leedaa laleeyahay marka waa ruuxa ahlu jannaha ugu darajeeyan waa ruuxa ahlu jannaha ugu mansil hooseeya marka ilaa heerkaasay gaadhaysaa ilahi subxana wa tacala ruuxa ugu dambeeya ee naar ka soo saara ee jannada la geliyay macana marka wuxuu ku yidhi waqul waxaad tidhahdaa yukhriju llahu alla wuu soo saaraya bifadli allihii alcadiimi ee weynaa bifadlihi fadligiisa dartii wuxuu ku soo saarayaa min annaari naarta xaggeedana wuxuu ka soo saarayaa ajsaadan jidhadh yani waa jamcu jasad waay waa jidhka oo min alfaxmi dhuxul ah min alfaxmi dhuxul yani waa jidh dhuxulooday wey naarta dhuxulaysay tutraxu jidhkaasi xaggee la geynaya markii laga soo saaro dhuxusha noqday tutraxu taasoo tutraxu la tuurayo cala annahri webigii dhexdiisa lagu tuurayo webigaas xaggee ku yaalla fil firdowsi maxaa dhacayo markaa kadib taxyaa way noolaani markaa jidhkii dhuxusha noqday wuu noolaanaya bimaa'ihi webigaa biyihiisuu ku noolaanaya seebuu u egyaa markuu noolaanayo ka xibbi xamiiri saydi daadka midda uu xambaaray xadadiisa taasoo gala sideeda ayuu u soo noolaanaya id waqti jaa-a uu yimid daadkaasi yadfaxu xaalu yahay mid sabaynayoo socda ama id waqti jaa-a uu yimid yadfaxu isagoo sabaynaya xabaddu ay sabaynayso labada waa la dhihi karaya macna sidaas weya marka taana rumeeyo dad ahlu tawxiida oo naarta galay inay ka soo bixi doonaan jannada la geyn doono taa rume mabda-aasi muctasiladii khawaarijtaa diidana waxay leeyihiin muctasiladii khawaarijta waxay leeyihin ruux naar galay in laga soo saaro janno loogu bedelo ma dhici karto warkooda daba war dhegeysanba axaadiis iyo nusuus baa meesha taala saas macana baydka ugu dambeeya wuxuu leeyihi waina rasuula allahi lilkhalqi shaaficun rasuul ilaahay lilkhalqi khalqiga shaaficun midkii u shafeecayo halkaa wuxuu inoo galay mas'alo kaloo ah shafaacada ashafaaca shafaacadu macnaha waa ergada min ashafci baa laga keenay shafcigana waxaa la yidhaahdaa isku lamaaninta washafci waa laga timi sooma shafciga waa laba shay oo isku lamaan tirada lamaanaha shafciga la yidhahdaa tirada aan lamaanaha lahayn nakisi baa la yidhahdaa waa watarka wey. ama witri kolba kaa tidhahdo marka shafciga waxaa laga wadaa ama shafaacada laga wadaa adiga codsi baad sii qaadaysaa ruux kale leeyahay codsigiisii markaad qaado waxaad u geynaysaa cid aad isleedahay waxbay ka qaban kartaa shafaaca la yidhahda ruuxaa matalan codsi wata asagu uma tegi karo madaxda uma tegi karo ama wasiirka uma tegi karo ama madaxweynaha uma tegi karo adaa ku weji dhaama waad qaadaysaa codsigiisii codsi kaa abaad ku lamaaninaysaa ciddii wax ka qaban lahayd baad u geynaysaa adiga dowrkaagiiyo kaalintaadu marka waad shafeecday waad ergeysay ergaa la yidhahdo marka marka nebi maxamed salawaatu rabbi waasa shafaacadu marka shafaacadu qur-aankuna waa sheegay waa jirtaa axaadiista nabiguna waa sheegtay salawatu rabbi wasalaamu calayh shafaacada la sheegay waa shafaacada aakharo laakiin shafaaco adduunka lagu talageli oo ciddaasaa ii shafeeci doonta aada ku tashan isaguna uu ku leeyahay anaa kuu shafeeci doona taas ma jirto midda lagu haysta dariiqooyinka suufiyadana waa taa oo wadaadadii dadka ay ku lugeeyeen anaa kuu shafeeci buu ku leeyahay ama wuxuu ku tashanayaa aniga sheekha dariiqada waa ku tashanayaa ma shaqaysanayo yani waxa dhaaco lama imaanayo ma dadaalayo wuxuu ku talagashan yahay sheekhabel awliyadaasaan anigu isku halaynaya buu ku leeyahay maya shafaacadu shuruud bay leedahay shafaaca markay dhacayso horta shafaaca oo dhan ilahay baa iskale qul lilaahi shafaacatu jamiican dhammaan ilahay baa gacanta ku haya shafaacada cidda shafeecaysana maalinta qiyaamada waa inuu ilaahay u idmo yidhaahdo shafeec cidda loo idmayana waa inuu ilahay raalli ka noqdo subxana wa tacaala haddaan taa la helin cidina intay iska soo orado ilaahay hortiisa ma soo istaagi karto ma dhigi karayso ilaahay hebel u dambi dhaaf ama janno gee ma ninaan loo idmin baa maalinkaa iska soo istaagi kara abadan rusushii iyo ambiyadii dadka baaba waxay leeyihiinba maanta ilaah ma hortegi karo rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weligii cadoonin dib dambana uusan cadhoon doonin maanta rabbi ma hortegi karo waxaa ka cudurdaaranaya nebi ibraahim calayhi salaam iyo nebi nuux iyo nebi muuse iyo nebi ciise ulcasmigi ma meeshaasaa wadaad wadaad weliba adigu hadaa dambe ku sheegay wadaad intuu iska soo orday inuu yidhahdo ilaah heel u dambi dhaaf xertaydii iyo dariiqadaydii buu ahaaye ada socon kara waxaas wax suuroobi kara waxaas wax suuroobi kara ma meeshaana ma taalo meeshaasi ma taalo wadaad soo rucleeyey meesha ma taalo meel rusushiiba ay tegi la'dahay weli baa tegi oo cabdiqaadir jilaani baa tegi oo uweys baa tegi oo cabdiraxmaan zaylaci baa tegi warwarkaasi soomaaliya war jira ma waa lugooyey wadaada abuureen marka ilaahay subxaana wa tacaala baa maamulaya garan maysid yaa loo idmi doonaa yuuse ilaahay raalli ka noqon doonaa hawl aynu garanayno maaha saas daraaddeed waa laguu shafeeci ha ku tashanin adiga ku tasho inaad camalkaaga ku anfaco mabdaa dadka in laga dhaadhaciyo u baahantaa inaad adigu isku tashato oo camalkaaga ilaahay subxaana wa tacaala sababtii aad janno kaga hesho cadaabna kaga badbaado taa ku dasho laakiin ruux kale camalkii baa ku tashanahaya soomaaliga waxay yidhahdaan yani waxa weeyaan aabbahay baa geel laha anaa dameero labaa dhanta yidhah sooma aabbahay baa geel laha anaa dameero labaa dhanta waxoogaagaaga yarkaa baa kuu dhaantay wadaad weli ah camalkiisa iyo wuxuu shaqaystay isagay u taala taas sooma intaadaa yarta ah ku tasho shaqayso dadaal laakiin ninkana wixiisaa ku talageli haddii ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyo oo shafaaco ku siiyo waa meesheed khayr haddii kaleeto waxaan gacantaada ku jirin ha ku talagelin masalada doona dadka in laga dhaadhaciyo taa iyadaa masalada shirkiyaadka keentay dadka inay khaldamaan oo qubuurta aadaan oo wadaadada dhintay aadaan oo wax weydiistaan oo wax u doontaan oo masalada keentana ee khaladku ka dhashay taa iyadaa aakhare markii la tago yaa shafeecaya kow horta waxaa shafeeci doona nabi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh shafaacadiisuna waa noocyay leedahay laakiin shafaacada hadda meesha lagu sheegay waa shafaacada la yidhahda ashafaaca alcudmaa shafaacada ugu weyn waana shafaacada almaqaamu almaxmuud maqaamka khalqiga oo dhan ay nebiga ugu mahad celin doonaan waana mida nebigu salawatu rabbi wasalam caleyh xadiis saxiixa uu ku sheegay maalinta qiyaamada marka banka qiyaamada lagu rafaado ayaa waxay odhanayaan khalaa'iqda meesha joogta bal aynu u tagno rusushii siay ilaahay noogu tagaanoo ilaahay subxaana watacaala bal sidan inoogu dhaamo oo inoo kala xukumo markaasay u tegayaan nebi nuux aadan bay horta u tegayaan aadan wuu ka cudur daaranaya wuxuu leeya meeshaa maanta ma tegi karaan ee bal waxaad u tagtaan nuux u taga rasuulku ugu horreeya alla diray buu ahaay ras- nuux bay u imaanayaan nuuxna waa ka cudur daaranaya meesha anugu ma tegi karinay ee bal ibraahim u taga khaliil raxmaan ibraahim bay u tegayaan ibraahimna waa ka cudur daaranaya waxay u imaanayaan bal wuxuu leeyahay muuse u tago isagaa kaliimullah ilaahay midkuu la hadlaya muuse ay u imaanayaan calayhi salaam nebi muusena waa ka cudur daaranaya wuxuu leeyahay bal ciise u taga ciise ay u imaanayaan calayhi salaam isaguna waa ka cudur daaranaya say u soo socdaan bay nebi maxamed u imaanayaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu rasuulku leeyahay tantaydii waa wuu tegayaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh carshigu hoostiisu ku sujuudayaa markaasaa alla wuxuu u furayaa intaasoo maxaamid ah oo horay uusan u aqoonin waa sujuudsanaanaya muddu sujuudsanaanaya markaasaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay muxamed irfac ra'saka wasal tuctaa washfac tushafac baa la odhanaya maxamedoo madaxa kor u qaado toos weydii waxaad rabto waa lagu siine shafeec oo erge ergadaada waa la aqbalaya markaasaa ilaahay wuxuu weydiisanaya inuu khalaa'iqda meesha ka kala dareeriyo oo ilaahay kala xukumo subxana wa tacaala markaasaa bilaabanaya faslu lqadaa inuu ilaahay adoomada kala xukumo maqaamkaas rususha dhan ay ka cudur daaratay cid aan nebi maxamed ahayn male salawatu rabbi waslamu caleyh waa shafaacada caamkaaba la yidhahdaayo dhammaan dadka wada gaarhaysa shafaacadaasi waa mida qur-aanku sheegay wabacahuu maqaaman maxmuuda maqaamka maxmuudka waa shafaaca alcudmaa shafaacadaa weyn marka layskuma khilaafsano inuu nabigu leeyahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh shafaacaad kaleetaa jiro oo ka hooseeya oo maalan waxa weye maalan isaga laftiisa nabigu uu shafeeci karaa mar dambe mar kale oo ummadiisa u shafeeci doona taas ummadiisa khaas u tahay mar kaleu shafeeci doonaa oo jannada gelideeda dadka gelaya oo dhan isagaa u shafeeci doona shafaacadiisaa lagu furi doona isagaa ugu horreeya albaabka jannada garaaci doona markaasaa laleeya waa kuma waa muxamed adigaa nala amray bay odhanayaan malaa'igtu hortaa inaan nala cid kale u furin markaasaa albaabka laga furaya waa la gelaya shafaacadiisa sa- yacni ummadiisa qaabka dunuubta waaweyn ku dhintay ee naarta galay ayagana waa u shafeecayaa nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka noocyo fara badan baa jira shafaaco kalaa jirto midbaa dambe oo dadka mu'miniinta ee naarta galay loo shafeecayo rasuulku wuu shafeecayaa laakiin keligii mahe waxaa shafeeci doona dadka saalixiinta dadka wan wanaagsan mu'miniinta awliyada dadka akhyaarta ah sidiiqiinta shuhadada ayuu shafeecaya shafaacaduna macnaheedu wax kale maaha dad ilaahay qadaray oo horay u qorsheeyey in naar laga soo saaro baa naarta dariiqadii lagaga soo saari lahaa baa waxaa laga dhigayaa addoonkan in lagu maamuuso kana lagu qadarinaya wa ilaa ilaa waa lasoo saari lahaa markas mar walba waa lasoo bixin lahaa laakiin kanaa lagu maamuusayaa oo isagaa laga dhigayaa ergadiisii iyo codsigiisii inuu ilaahay aqbalay subxaana wa tacaala wabitaali taasaa sabab looga dhigaya oo lagu soo saaraya macna waa maamuus ilahay uu addoommada qaarkood maamuusay subxana wa tacala marka saas daraaddeed bimacnaa wuxuu la yidhi waina rasuula allahi lilkhalqi shaaficun rasuulka ilahi moxamed sal alay wasalam shaaficun waa mid shafeecaya lilkhalqi khalqigoo dhan buu shafeecaya shafaacada waa inay khalqigoo dhan ka dhaxaysa in hadda tilmaamaynay taas isagaa iskale nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh waqul waxaad tidhahdaa buu yidhi fii cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa xaqun xaq weeya dheh cadaabuqabriga dhexdiisa waxaa tidhahdaa xaqun xaq weeye muwadaxun mid la cadeeyayo kitaabka iyo sunnada lagu cadeey sunnada hore uga soo hadlay cadaabuqabriga nabiguna waa sheegay sal lay slam qur-aankuna waa sheegay nabiguna sal lay wasalam wuxuuna yidhi cadaabuqabriga ilaahay ka magangala cadaabuqabriga waa xaq saas daraaddeed markaynu salaada ka baxna maxaa layna bara taxiyaadka kadib allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahannama wa min cadaabi alqabri waa xaq jiro cadaabu qabriga waa imtixaanka iyo ciqaabta ka dhalanaysa oo ruuxa qabrigii lagu maroobeeyo qabrigiiyo lagu ciriiriyo isagoo inta loo qaato maaragtay dubayaal loo qaato la garaaco ciqaabtaas la mariyo cadaabuqabrigu kaas wey cadaabuqabriga marka ilahay ka magangalaba nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka cadaabuqabri inuu jirana rumee u diyaargarow marka cadaabuqabri u diyaargarow oo sidaad uga taxadiri u diyaargarow aakharo waxaa laga warramaya o dhan la samee darka inaad ka cabto ku diyaar ku diyaar garow asbaabtaad kaga cabdi lahayd la ibow miisaanka inay daacadaadi iyo xasanaadkaagu miisaan kafadoodu ay rajaxanto ku dadaal oo miisaankaa ku fashilmi xawdka nebiga waxaad kaga cabdi lahayd iyo asbaabtaad kaga cabdi lahayd la ibow shafaacada nabiga sal ly slam sidaad ku geli lahayd asbaabteeda la imo oo see lagu geli karaa nabigu wuxuu yihi abu hurayra man ascadu nnaasi bishafaacati ya rasuul allah ergadaada maalinta qiyaamada aad ergeyn doonto yaa dadka ugu nasiib badan see lagu helaa nabigu wuxu yhi sal lay wasalam man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi ruuxuu laa ilaaha ila allah yidhaahda qalbigiisana khaalis ka ah oo barax tira ruuxaasi yaan ugu nasiib badan bu nabi sal lay slam shafaacada asbaabtaad marka shafaacada ku gelen ku herilayd inaad samayso yani waxa weyaan cadaabulqabriga asbaabtaad kaga badbaada inaad la samayso idan mabaadi'dan rumeeya layna leey mabaadi'dan aakhareen rumaynayno kulligood dhanka kale markaad fiiriso camal bay leeyihin kulligood waxay leeyihin saamayn bay ku leeyihiin yani waxa weyaan camalkaada haddaad cadaabulqabri rumaysan tahay maxay kugu dhalinaysaa inaad shaqaysato sooma mabda un qalbiga ku jira keliya ma inaad shaqaysatay kugu dhalin haddaad qiyaamo rumaysan tahay xubuna ina shaqaysato haddaad naariyo janno rumaysan tahay inaad shaqaysatay kugu dhalin inaad is-ilaalisay kugu dhalin mabaadidani macnaha waxa weeyaan afarkaas iijaabiga camaliga bay leeyihiin hada billahi tawfiq sal allahu waslam ala nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi wasallam